అసలు asalaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan iyo ilahaantii badda degtayaal meel walbood joogta aniga si walbood inoo maqal dhegaysanaysaanba duhur wanaagsan kuna soo dhowaada qodobadaah ugu dooro karoona warkayda duhurnimo heena maanta idin hayno qodobada aad ku maqli doontaan maanta warkana waxaa ka mid ah siyaasi caan ah salaad cali jeeleeh oo ka hadlay halka laga soo abaabulay hooshinka laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda soomaaliya oo shaqayaal sii doonta kalluumaysato ajaanib ah xogayaha ah golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya cabdikariim duux oo xaqiijiyey inah uu burburay hooshinkii laga keenay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka war deg deg ah oo haatan soo dhacayana waxay sheegayeen ciidamada amniga iyo rag hubaysan ay ku dagaalameen magaalada baydhabo ee gobolka baay xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo ku kuliyey in xal loo raadso mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha baarlamanka golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha dalka oo kulan ku yeelanaya xarunta cafima hargeysa waxaad kaloo maqli doontaan inta warka uu hawada ku jiro xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo sheegay in guriga gudoomiyaha laga jaray cunnada iyo biyaha si loo go'doomiyo gudoomiyaha warkaas iyo wararka ayaan iga haynaa sidoo kale waxaan idin haynaa ood ku maqli doontaan golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya oo ku soo biiray xallid khilaafka golaha shacabka ee soomaaliya qodobada ah iyo qodobadii caalamka ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba warka warkaa ka faahfaahsan gordon
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadada midiya network wanaagsan halkaad nagala socotaan waraadyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megartis warkii duhurna waad la socotaan xasan axmed maxamed ayaa soo saaray filson muuse ayaa farsamaynaysa anigoo jilaan ah waan idinla socodsiin doonaa meel walboo joogtaan duhur wanaagsan aynu ku bilownay war deg deg ah oo haddan soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amniga ee magaalada baydhabo iyo rag hubaysan ay dagaal israsaaseyn halkaasi ku dhex martay islamarkaana aan la xaqiijin karin ilaayo haatan khasaraha wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal uu ka dhacay halkaasi islamarkaana ay israsaaseeyeen ciidamada ammaanka ee magaalada baydhabo iyo rag hubaysan dagaalkan ayaa wuxuu u dhexeeyey sida la sheegay rag hubaysan oo ku sugnaa magaalada baydhabo islamarkaana taageerayay banaanbaxayaal halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada ammaanka oo halkaasi ku kala ceyrshay inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhaawacantay dagaalka haatan ka dhacay magaaladaasi inkastoo ilaa iyo haatan aan la helin si rasmi ah cid u xaqiijin karta khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi xaaladda magaalada baydhabo ayaa kacsan iyadoona weli uu socdo isku horimaadka ciidamada u dhexeeya ma jiraan wax weli war ah oo ka soo baxaya saraakiisha booliska ee magaalada baydhabo iyadoona qaar la sheegayo in warbaahinta qaar ay xaniban yihiin warkii duhur ayaad la socotaan ee raadiyo cadaado halkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megartis dowladda soomaaliya ayaa waxa ay la sheegay inay shatiyo siinayso kalluumaysato ajaanib ah si sharciyana ay uga kalluumaysan karaan waddanka soomaaliya ayaa la filayaa in maanta ay markii ugu horeysay muddo soddon sano ah ay si daafuran u bixiso shatiyada kalluumaysiga oo ay siinayso shirkado shisheeye iyo weliba ajaanib dalal kale oo laga leeyahay qaar ka mid ah ay yihiin ay kasoo jeedaan dalka shiinaha wasiirka kalluumaysatada iyo kheyraadka badda cabdulaahi bilaal warsame ayaa maanta waxa uu saxiixi doonaa shatiyada ah la siin doono iskaashatada kasoo jeeda dalkaasi jina ee shatiyada kala duwan la siin doona maanta hal milyan oo dollar oo dollarka mareykanka ah ayaa lagu bixiyey soddon iyo laba soddon iyo laba shati oo ay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ay saxiixday shatiyada in la bixiyo waxaa fududeeyey waxaa fududeeyey heshiis tobankii bishan ee febraayo waa tobankii bishii febraayo ay yeesheen xubno ka tirsan dalka waa shirkadan laga leeyahay dalka jiinaha iyo qaar ka mid ah madaxda dalka soomaaliya warkii duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan meel kastood joogtaan siyaasi caan ah salaad cali jeeleh ayaa waxa uu ka hadlay mooshinka laga keenay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo halka laga soo abaabulay sida warkan ay kusii anba qaadayso filsan muuse
maalin ka hor ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay mooshin ka keeneen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inta badan shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in mooshinkan laga soo abaabulay dalal shisheeye taas waxaa ka duwan siyaasi salaad cali jeele siyaasigan ayaa waxa uu sheegay in mooshinka laga keenay mooshinka laga soo abaabulay dalal shishee laga soo abaabulay dalal shisheeyaan idhaahdee waa kan siyaasigu ka hadlaya in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yidhaahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha waxaan mar walba sidii aan hore usoo dhawey jirnaba baarlamaanku iyo xildhibaanadu in ay gutaan waajibkooda dastuuriga ah sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhoweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh aniguna aan aada iyo aada u weyneynaayo waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaagooda iyo dowlad dhisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noqdo
duhur wanaagsan mahadsanid filsan muuse filsan degan halkaad nagala socotaan waraadyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megartis xogayaha guud ee golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in mooshinkii laga keenay farmaajo uu burburay xogayaha golaha shacabka cabdikariin waa cabdikariin buux ayaa waxa uu xaqiijiyey in uu burburay mooshinkii laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markii tiradii la shaaciyey ee loo baahnaa ee xildhibaanada ahaa aysan gudbin mooshinkaasi qoraal waa qoraal uu goordhow soo saaray xogayaha ah ayaa waxa uu ku sheegay in xildhibaanadain xildhibaano gaaraya toban iyo afar mudane ay soo gudbiyeen dacwad ah in laga been abuurtay magacyadooda isla markaana haddii laga jaro toban iyo afar xildhibaan sagaashan iyo laba mudane oo mooshinka keenay ay soo baxayso toddobaatan iyo siddeed xildhibaan oo aan sharci ahayn in ay mooshin ka keenaan madaxweynaha dalka warqada waa warqad uu soo saaray xogayaha ayaa waxa ay u qoreed sidatan ku socota guddoomiyaha golaha shacabka og guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka og guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ujeedo waxaan caddaynaynaa inuu burburay mooshinkii ka soo baxay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxaa si xushmad iyo qadarin leh loo soo abaabulay islamarkaana xafiiska xogayaha guud ee golaha shacabka u soo gaaray qoraallo dhan toban iyo afar dacwadood iyada oona loogaso loo soo gudbiyey xildhibaanada magacyadooda in ay ka dacwoonayaan halka ay lifaaqeen ay ku lifaaqeen in xildhibaanadu ay sheegeen in qoraalka uu xaqiijiyey in aysan ka tirsanayn xildhibaanada gudbiyey mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka oo ay soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya xildhibaanada ma ahan xildhibaano ka waa xildhibaano ka tirsan xildhibaanadu waa xildhibaano ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya isla markaana ku qornaa warqadii ay soo saaray waa warqadii ay soo saareen xildhibaano sheegay in laga keenay guddoo- waa in laga keenay madaxweynaha mooshin ka dhan ah isla markaana ay taasi aysan saxiix ahayn warqadan waxaa ku saxiixan saxiixa guddoomiye waa saxiixa hogayaha guud ee baarlamanka golaha shacabka soomaaliya sidaasi darteedna waxaa lagu sheegay inuu burburay mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan ka tirsan baarlamanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xal laga gaaro mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo daahir amiin juuso oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa baarlamanka soomaaliya waxa uu kala hadlay mooshinka ay ka wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya xildhibaanka ayaa waxa uu ku baaqay in la qaboojiyo xiisada siyaasadeed ee ka dhexeysa madaxda ugu sareysa dalka ee dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrinkani islamarkaana ay golaha shacabka soomaaliyeed uga qancin lahaayeen xaaladda ay tabanayaan looguna turi lahaa shacabka soomaaliyeed isagoona ku baaqay in dib loo furo kulanka golaha shacabka si dood loogu kala baxo mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka ayaa maalin ka hor waxa ay xildhiba waxa ay madaxweynaha dalka ka keeneen mooshin ka dhan ah islamarkaana ay u gudbiyeen guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya warkii duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan guddoomiyaha golaha shacabka mursal sheekh cabdiraxmaan iyo xildhibaanada mooshinka ka keenay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa ay kulan ku yeelan doonaan villa hargeysa ee magaalada muqdisho golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda ay kulan looga hadlayo xaaladda mooshinka iyo isqabqabsiga siyaasadeed ee dalka ka jira ay kaga wada hadlaan oo ku qabsoomi doonaa villa hargeysa ee magaalada muqdisho xildhibaanada mooshinka gudbiyey iyo guddoomiye mursal ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan sidaa ay ka yeelayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo salibaan maxamuud xaashi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha ayaa waxa ay sheegeen in villa hargeysa uu kulan xasaasi ah ka dhici doono kaasi oo u dhexeeya guddoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaan xildhibaanada mooshinka ka keenay
xaalkiis wuxuu soconayaa guddoomiyuhu waxaanu filaynaa galab saaka inuu yimaado aqalkii baarlamaanka ee la oran jiray villa hargeysa halkaana uu maaragtay kula kulmo xildhibaanada maadaama la diiday xildhibaanada inay u yimaadaan gurigiisa dabcan waxaa la fariisin doonaa procedureka caadigaa sida uu dhigayo guddiga joogtada waa inay fadhiistaan guddigii qudhiisaa kala qaybsan soo maaha markaas ee, labadii guddoomiye ku-xigeenna way diidan yihiin mooshinkan iyo sharci ahaanshihiisa iyo wadiiqada loo mareynto sideedaba duhur wanaagsan gudoomiye halkaad nagala ku-xigeenadu socotaan waraaqii cadaadood sideetan iyo siddeed waxay shaqeynayaan marka gudoomiye dhibic shan megaartis warkii duhur ayaanaan ku guda jirnay codka aad maqlayseen wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka islamarkaana ka mid ah xildhibaanada keenay mooshinka ka yaala maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka islamarkaana sheegay inay kulan ku yeelan doonaan magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmaya siyaasiyiin horey usoo qabtay xilal kala duwan xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa xalay waxa uu kulamo la yeeshay siyaasiyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dalka madaxdii uu kulanka la qaatay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi ra-iisul wasaarihii hore nuur cad waa nuur cadde iyo sidoo kale sanatar sanataro kale oo ka tirsan dowladda waa dowladihii hore ee soo maray soomaaliya islamarkaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii hore ee soomaaliya siyaasiyiinta ayaa waxa ay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud u sheegeen in dhowaan ay bilaaban doonaan xalinta khilaafka ka dhexeey ka dhex aloosan madaxda ugu sareysa ee dowladda waxaa xusid mudan in xubnaha uu la kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya ay qeyb ka yihiin xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana horey u ahaan jiray xilal kuwa soo qabtay xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu u mahad celiyey xubnaha uu qaabilay islamarkaana doonaya inay xal ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya warkii duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan halkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in guriga guddoomiyaha laga jaray cunada iyo biyaha islamarkaana ay go-doonsan yahay guddoomiyaha xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa mareysa meel adag kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay mooshin ka keeneen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa warbaahinta waxa ay u xaqiijiyeen in guriga guddoomiyaha golaha shacabka laga jaray biyaha iyo cuntada islamarkaana ay xilligan ka taagan tahay xaalad adagi xildhibaanaha cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee tegay guriga guddoomiyaha ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in guriga guddoomiyaha laga jaray cuntada iyo biyaha islamarkaana uu go-doonsan yahay waxa uu sidoo kale sheegay in ay qaadi doonaan tillaabo looga jawaabayo go-doominta lagu sameeyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya
raali lagama ahayn inaan galno laakiin waan galnay dee sharciyadaana siinaysa cid loo diidi karta ma laha guri qof leeyahay ma aha annaga xildhibaanaa nahay xarunteenayaan u soconnaa guddoomiyaha gurigiisii baan u soconnaa isagaa u casuubnayn oon u soconnay cid marka aan uga rabno isaga aan ahaynan ogolaansho uga rabno inaan u tagnahay ma jirto marka dariiqii aan mari karnay baan marnay waanan u gudubna waan u tagnay
duhur wanaagsan halkaad nagala socotaan oo raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis warkii duhur ayaana ku guda jirnaaye warar haatan soo baxaya ayaa sheegaya in aqalka sare oo dowladda soomaaliya uu ku soo biiray xalinta khilaafka golaha shacabka oo cerka isku sii shararaysay maalmihii lasoo dhaafay guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa kulan la qaadan doona guddoomiyaha golaha shacabka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee mooshinka ka keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha labada aqal ee baarlamanka soomaaliya iyo qaar ka mid ah sanatarada aqalka sare ayaa waxa ay kulan ku yeelan doonaan magaalada muqdisho waxaana looga hadlayaa xaaladda cakiran ee dalka ka taagan ilaa iyo hadda lama oga waxa ay kulamadooda looga hadlayo hase ahaatee waxaa loo badinayaa in in lagu xalinayo khilaafka ka dhexeeya golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya iyo mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo wixii war ah oo kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararka iyo barnaamijyadeena dambe haddii allaha awoodu leh ogolaado qodobadii caalamka ayaad maqli doontaan dhegeystayaal haatanse qadar yar oo adeeg bulshada إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
hormuud telecom shirkaddii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo hal kale aan jirtoo lagu gaarin hormuud oo ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garaacdo halowna uu ku yidhaah hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexaso hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom hal kale aad jirtoon lagu gaarin hormuud ee hooy weeye ammaano hantidaada xalaasha ahaa kaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraagaasinti kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c blas hal kale aad jirtoo lagu gaadhin hormuud oo oonkiiyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan hiilkoo hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadkoo hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haysto iyo hugul iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka koow
hormuud telecom
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعاء
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadada media network wanaagsan meel kastoo kala joogtaan soco iyo si walba warar inoo iyo qaban barnaamijyo doontaan baa tayeysan halka nagala socotaan.
adiguna Waraabin dhegaysow Ismaciil niyadaada Cabdi ku sawiro Sideed iyaga oo muuqaal Shan megaartes warkii duhur ayaanu ku guda jirnaaye meel kastaan wanaagsan caalamka ayaa inoo harsan qodobada caalamka aheed maantay aad ku maqli doontaan warkayaga ayaana geli doonaa duhur wanaagsan mar kale meel kastooda joogtaan iyo si walbada inoo maqal dhegaysanaysaanba howlgallo qorshaysan hayaa ciidamada mareykanka waxa ay ka fuliyeen keymaha ku yaala waa xuduudda kenya waxayna ciidamada dowladda mareykanka ay sida la sheegay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay weeraro ka fuliyeen keymaha xuduudda u ah soomaaliya iyo dowladda kenya sidoo kalena khasaaraha ka dhashay weli lama soo koobin hase yeeshee waxaa la sheegay in lagu beegsanayay kooxo amniga kenya qalqal gelin lahaa guud ahaan iyo gebi ahaanba warkii duhur eed kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes wanageynta warka maanta waxaa soo saaray xasan axmed maxamed filson muuse ayaa farsamaynaysa anigoo jilaana waa idinla socodsiinayay intaan ku kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeegga ila wadaag oo ay hormuud inoo hirgelisay ummad aan wax wada